بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهديه الله فلا مضل له يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib haddii alla yidhaahdo caawa waxaan halkan ka bilaabaynaa sharaxa kitaabka la yidhaahdo al usuul sitta lix asal oo kitaabka iyo sunnada aada loogu caddeeyey oo aada loogu soo celcelishay oo aada muhim u ah oo in la bartaa ay lama horaan tahay lixdaas asal waxaa qoray oo alifay sheekh maxamed abdilwahaab haddii alla yidhahdo waxaan u kaalmaysan doonaa haddii alla yidhaahdo sharaxa sheekh cabdirasaaq cabdilmuxsin albadr marka towxiidku waa asalkii in allah kaliya la caabudo oo cibaadada isaga lagu kali yeelo oo duulal kale aan lala caabudin oo rususha lala soo diri jiray rasuul walbaba wuxuu dhihi jiray ku xaq lagu caabudaa ma jiro ee dad yahow allaah caabuda alla caabuda macbuud kaleoo xaqa malihidiina saasay dhihi jire aayado fara badan baa rasuul badan laga sheegay shirkiguna towxiidkaasuu kasoo horjeedaa aayado fara badan baa ka digay oo khatarta shirkiga sheegay iyo axaadiis fara badan lixda asale sheikhu uu ka sheekeynayaa midka hore wuxuu ku saabsan yahay in alla diinka loo saafi yeelo oo cibaadada lagu keli yeelo lana caddeeyo towxiidka waxa kasoo horjeedo ah in ilaahay cibaadadii wax kale lala wadaajiyo qur-aanka badankiisuna asalkaas caddayntiisa iyuu ka hadlayaa buu yidhi sheikhu kadibna dadkii maaragtay arrinka jaahil bay ka noqdeen si kaley u qaateen uu sii fasiri doono asalka labaadna waa maxay oo qur-aanka aada loogu caddeeyey oo lagu soo celceliyey waa in alla uu dadka muslimiinta amray oo uu ku waajibiyey inay diinka ku kulansanaadaan oo ay walaalo ku ahaadaan loona diiday oo laga reebay inay diinka ku kala tagaan aada baana loogu caddeeyey kitaabka qur-aanka ah arrintaas dadkiina marka waa dambe waa la isbedelay in lagu kala tago diinkii oo firaq la noqdo yani usuushii diinka iyo furuucdiisaba in lagu kala tago yaa waa dambe dadka qaarkood ay u arkeenba inay cilmigii iyo fiqigii saxdaa ay tahay oo haddii la yidhaha islaamkii ha lagu wada kulmo diintii ha laysla wada qabsado oo yaan laysku khilkhilaafin oo firqooyin la noqonin dad baa u arkaa hadalka noocaas oo kalea inay tahay diin xumo diin maaragtay la-aan iyo inuu qofkaasu maaragtay munaafiq yahay ama waalan yahay wax noocaas oo kalea asalka saddexaadna wuxuu sheikhu ka hadlayaa in isu imaanshadaas muslimku isu imaanayaan iyo kulankaas muslimku ay kulmaayaan oo diinkooda ay ku midaysan yihiin oo ay dhammaystirayso oo waxyaabaha lagu dhammaystiro ay ka mid tahay in haddii nin uu madax noo noqdo oo dowladda islaamka madax uu ka noqdo aan ateecno asaga hadduu doono addoon xabashi ah haba noqdeen iyadoo saas ay tahay oo kitaabkii sunnada arrinta aada loogu caddeeyey yaa haddana yacnii dad fara badan aysan asalkaas garanaynba asalka saddexaad waa sidaas yacni ijtimaacii wuxuu ku dhammaystirmayaa in la maqlo oo la ateeco kan madaxda noo noqda haddaan muslimiin nahay oo maarata dowladdii madax ka noqda asalka afaraadna wuxuu yahay in horta la caddeeyo waxa la yidhaahdo cilmi cilmi muxuu yahay culumu maxay tahay fiqhi muxuu yahay fuqaha maxay yihiin iyo in la caddeeyo dadka culummada iyo fuqahada isu ekeysiiya oo aan ka mid ahayn marka cilmiga xaqiiqada ah in la ogaado maaragtay waxa aan cilmiga ahayn oo bugta ah oo bidcooyinka iyo baadida ahna lagu baraarugo oo aan cilmi loo arag asalka shanaad wuxuu ku saabsan yahay alla inuu noo caddeeyey owliye waxa la yidhaahdo oo naloo kala saaray owliyada iyo kuwa isu ekeysiiya oo cadowga allah in naloo kala saaray markaasaa adduunyada isbedeshayo zamankan dambe wuxuu leeyahay shiikhu inaan rasuulkii la raacin oo aan lagu dayanin yaaba maaragtay welinimadii keentay kuleeyihin dadkii zamankan dambe yimid jihaadkii faraha laga qaado haddee waxaa laga wadaa jihaad awood loo leeyaho dowladdu ay wado oo muslimkii o dhan ay ku wada jiraan maaha maaragtay waxa dadka qaarkood ay hadda jihaad ku magacaabaan oo ummadda lagula goynaayo ma aha marka shiikhu wuxuu leeyahay waxay u arkaan in jihaadka laga tago oo qofkii jihaadana weli maahay leeyihin iimaankii taqwada waa in laga tago qofkii iimaankii taqwada ku dadaala weli maahay leeyihin asalka shanaadna waa sida in awliyadii iyo dadkii isu ekeysiinayey la kala saaro marka asalka lixaaduna wuxuu yahay waa ugu dambeeya in la radiyo shubha shaydaanku uu keen oo sabab u noqota dadki inay qur-aankii iyo sunnadii ka tagaan oo ra'yigooda iyo wax la qurxoonaada uun iska raacraacaan shubhadaas marka waxay tahay in qur-aankii iyo sunnadii mujtahidka keliya uu garanayo weli mujtahid caadi maa mujtahidka mutlaqa ahaa waa sidii maaragtay shaafici iyo maalik iyo abu xaniifa iyo axmed bin xambal oo kale kuwaas unbaa fahmaya yaa lagu leeyahay qur-aankii sunnadii marka shuruud adag bay marka ijtihaadkiina u sameeyeen oo shiikhu uu leeyahay abubakar iyo cumar hataa waxaa dhici karta inaan marka qofka haduusan mujtahid mutlaqa ahaynna qur-aanka yaan waxba fiirin una ku tadaburin oo hanuun uusan ka raadinin qofkii marka yidhaha qur-aankan hanuun ka raadinaya waxay leeyihin asna waa munaafiq ama waa majhin oo lama fahmi karo waa adagta in la fahmo asalka lixaadna arrintaasu ka hadlaya marka shiikhu kolley kitaabka muqadimo ayuu ku bilaabay oo wuxuu leeyahay min acjabi alcujaabi wax lala yaabo waxa ugu daran oo ugu weyn wa akbar alaayaati iyo daliilada ugu waaweyn addaalati ee kutusinaysaa macnaha daliilada kutusinaya calaa qudrati almaliki alghallaab awoodda allihii boqorka ahaa ee adkaadaha ahaa uu leeyahay waa sitatu usuul waa lix asal oo bayanaha allahu tacaala bayaanan waadixan alla uu caddeeyey caddayn cad uu caddeeyey lilcawaami dadka maaragta aan waxba garanaynin baa loo caddeeyey fowqa maa yadunnu daanuuna waxa dadka wax maleeyaa siday u malaynayaan si ka xoog badan oo ka weyn yaa loo caddeeyey oo maaragtay waxba maaragtay lagama tegin si fiican baa loogu dheeraaday si fiican baa loo kala dhigdhigay oo xataa caamadu ay fahmi karto uma bacda haadaa buu leeyahay markaa kadib iyadoo saa xaaladdu ay taho saas loo caddeeyey yaa galita fiihi kathiiru min aladkiyaa'i alcaalami wa cuqalaa'i bani aadama ilaa aqala alqaliil iyadoo saa ay taho arrintu ay caddahay oo alla uu aada u caddeeyey yaa haddana waxaa ku qaldamay arrintaas dad badan oo dadkii maskaxda lahaa ka mid ah oo bani aadamka caqliga lahaa ka mid ah way ku qaldameen ilaa dad yar ma ogi maahane dadkii maskaxda lahaa badankood iyo dadkii caqliga lahaa reer bani aadam way ku qaldameen ilaa koox yar ma ogi marka shiikhu meeshan wuxuu ku caddeeyey lixdan asal ay aada u qiimo badan yihiin oo aada u wen yihiin oo kitaabkii sunnada aada loogu caddeeyey marka shiikhu khayr allah siiye caddaynta uu waxaa ku jirta sida shaarixu uu leeyahay kaalmeyn laysugu kaalmeynaayo ama kaalmeyn loo kaalmeynaayo qofkii cilmi doonka ahaa siduu cilmiga u qaban lahaa haddii usuushan iyadoo nadaamsanayn oo lambara lahayn uu sheegi lahaa waxaa dhici karta inaan si fiican loo maaragtay dabdin karin loo koobi karin loo qaban karin laakiin qofku hadduu akriyo oo u garto inay lix yihiin xoogaa maskaxdii way qabanaysaa oo rasuulku sala alla alay slam arrimaha noocaas oo kale waa wuu adeegsan jiray siduu dadka wax u baro halaathun man kunna fiihi wajada xalaawat alimaan buuyi saddex qofkii laga helo wuxuu helaa macaankii iimaan xadiid kalena wuxuu yidhi idmanuu lii sittan ii damaano qaada lix min anfusikum xagga naftiina adman lakum aljanna ana janna idin ballan qaadayaah oo idin damaano qaadayaah run sheega haddii aada hadlaysaan ballanka oofiya haddaad ballan gashaan haddii wax laydinku ammaanaysto ammaanadii gudda xubintiina taranka ilaaliya oo xaran ka ilaaliya indhahana laaba oo xaaraantii ka qabta ka joojiya gacmihiinana dulmiga ka celiya marka lix buu sheegay xadiid kalena ijtanibu sabca almuubiqaat toddoba wax halaagta ka fogaada marka asal waxaa la yidhaahdaa wax wax lagu dul dhiso oo wax kale asaasu ah marka wuxuu leeyahay waxyaabaha ugu cajaa'ibka badan waxaa ka mid ah oo ku tusinaya awooddii alle boqorkii maarata adkaan tabadnaa yuu leeyahay marka markuu saas yidhi shiikhu laba arrin buu nagu baraarujiyey wuxuu nagu baraarujiyey asalyadan imaan doona iyadoo dad badan ay khilaafsan yihiin ay kasoo horjeedaan inay macnaha ku tusinayso arrin aada u cajaa'ib badan dadku sidaa xaaladooda isu bedeshay haddana ay ku tusinayso awoodda alleh allihii macnaha boqortooyada ay gacantiisa ku jirtay ee kownkan isago ku tasarufaya waxbixin iyo waxbixin la-aan kor u qaadid iyo hoos u dhigid iyo maaragtay bastin iyo qabdin la bixiyo waxna la joojiyo qofku doono alla uu sharfo qofku doono uu duleeyo qofku doono waxsiiyo qofku doono u diido qofku doono hanuuniyo qofku doono lumiyo marka shaarix wuxuu leeyahy qofkii u fiirsaday lixdan yani lixdan yani asaliyadan lixda ah iyo sida dadka xaalkooda uu yahay taasi waxay kutusinaysaa awoodda alle siday u dhamaystirantaa marka xukunka alle lama celin karo boqortooyihiisna alle asaa ku tasarufaya iyo makhluuqaadkiisa suu doono u maamulaa wixii alle uu doono ahaada wuxuuna doonina ma ay ahaadaan marka waxyaabaha u daliilka ah in alle maaragtay wax walba ay gacantiisa ku jiraan waxaa ka mid a lixdan asal ee iska cad sida qoraxdii oo kale u cad haddana iyadoo ay saa tahay oo saas u cad yihiin lixdaas asal dad fara badan baa ka lumay oo jidkii xaq aha ka lumay waa arrin marka yacni kugu bixinaya inaad aada u yaabto isla markaana ay ku jirto tusid las tusinaayo awoodda alle iyo boqortooyihii sidai u dhammaystiranta xukunka allena uu ku fulaayo wax walba wax walbana alle gacantiisay ku jiraan wuxuu doonana khalqigiisa uu ku xukumo xukunkiisa marka wax ka daba hadli karaa ma jiraan lamana celin karo marka lixda asal waa lix asaloo aada u cadcad wax macnaha dheeh geli kara maahan qof kastana way u caddahay arrinkaasna maaha arrin ku kooban ahlucilmiga keliya ama dadka cilmiga maaragtay ku xididaystay keliya maahan waxay yaqaanaan iyo xataa cawaamtaa garanaya iskaba dhaaf qof cawaamti ka roon oo kas marka wuxuu soo qaatay wadaadku ibnuqayim hadalka uu kasoo guurinayo wuxuu leeyahay maalan asalka koowaad oo kale u fiirsuu leeyahay shaarixu oo ikhlaasu diin lilaahi ah wa bayaanu diddihi alladii huwa shirk in diinta alle loo saafi yeelo oo cibaadada isaga lagu keli yeelo shirkiga layska ilaaliyo iyo in la caddeeyo tawxiidkii wax kasoo horjeeday oo shirkiga ah ibnuqayim buu war ka soo naqliyey kitaabkiisa madaarij isaalikiin ibnuqayim wuxuu leeyahay suuradaha qur-aanka badankood bal iskaba dhaaf taasee suurad kasta oo qur-aankii ku jirta waxaa ku guda jira labadii tawxiid labadii nooc ee tawxiid bal waxaan leenahay yacni hadal guud baan sheegaynaao aayad kastaoo qur-aanka ka mid ah waxaa ku guda jira oy kulansanaysaa tawxiidkii maragna ay ka tahay dadkina ugu yeeraysaa iyadoo ay saa tahay oo maaragtay lixdan asal ay saas u cad yihiin yaa haddana dad fara badan qaldameen marka taasi waxay kutusinaysaa dad badan oo cuqalaa oo maskax badan leh inay khaldamaan waxay kutusinaysaa in maskax badnaantu aanay qofka ku fillayn si arrimihiisa u ton oo xaaladihiisa u hagaagaan waxaa jira dad maskaxdooda aada maaragtay u xoog badan tahay oo fahamkooduna aada u xoog badan yahay lakiin haddana dhumaaya yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya kuwa gaaladaha alle wuxuu yidhi yacnii waxaan muuqdo ee adduunyada ah yay wax ka yaqaanaan wahum can alaakhirati hum haafiluun aakhirana haafiliin bay ka yihiin marka wixii loo abuuraba garan maayaan xujooyin kastoo loo soo bandhigana ma maaragtay qaadanayaan nimankaa marka maskaxda leh ee caqliga leh ee haddana ku qaldama arrintan meel kale sheekhulislaam ibn tamiya wuxuu leeyahay uutuu dakaa-an wamaa uutuu zakaa-an maskax baa alla siiyey iyo maaragtay maskax furnaan iyo faham ziyaado ah laakiinse daahirnimo allama siinin oo dad diinta ku toosan way noqon waayeen uctuu fuhuuman wamaa uctuu culuumaa waxaa la siiyey faham laakiinse cilmi saxa lama siin wa uctuu samcan wa basaran waxaa la siiyey maaragtay maqal iyo arag baa la siiyey iyo maaragtay quluub baa la siiyey laakiin maqalkoodii iyo araggoodii iyo quluubtoodii waxba uma tarin marba hadday ahaayeen kuwo maaragtay iska dafiro iska diida aayadaha alleh marka qofkaas qof caqligiisa ku intifaacay maaha oo nimankii naarta gale waxay leeyihin waqaaluu low kunnaa nasmacu ow nacqilu maa kunnaa fii asxaabi saciir haddii aanu wax maqlayno oo aan caqli leenahay ahlu naar ma aanan noqoneen marka qofka diinka qaadan waaya inaanu caqli lahayn bay taasi daliil u tahay yani caqligii qiimaha lahaa ee maaragtay qofka yani nacfiga u lahaa ma ay haystaan sidaa darteed lama waafajin dad yar uun maaragta yaa maaragta ka badbaaday dadka badankood way ku lumeen baabkan alla wuxuu yihi wamaa yuuminu akharuhum billahi illaa wahum mushrikuun dadka badankood alla rumayn maayaan ilaa iyagoo shirki la imaanaya moogii waxbay isku qasaayaan dad towxiidkii saafi yeelaa waa yaryihiin marka muqadimadan wuxuu u sheegay wadaadka kitaabka alifay in la baraarujiyo dadka cilmiga raadinaya usuushan lixda ah muhimadda ay leedahay iyo inay darajo weyn ku leedahay diinta oo qofku macnaha lixdaas asal uu fahmo si alla u hanuuniyo oo qalbigiisa u sugo oo aan u luminin rasuulka sal l slm ducooyinku ku duceysan jira waxaa ka mid a yaa muqaliba alquluubi thabit qalbiya alaa diinik kan qalbiyaalka gedgediyow qalbigeyga diintaada ku sug marka teeda kalena wuxuu leeyahy shaarixu wadaadka kitaabka alifay wuxuu dadka ku baraarujinayaa ama qofkii taalib cilmiga ku baraarujinaya inaanu diintiisa yani khatar gelin diinta waxaa khatar gelinaya waa maxay in shubahaadka la dhegeysto ama la akhristo dadka maarata ahlubidacaana mararka qaarkood xujooyin bay maarata sheegayaan oy dadka maaragtay ku siri karaan qofku marka dhegeysta shubhooyinkeeda waxaa dhici karta qalbiga inuu ka fasaado qofku marka yaanu dhihin anu maskaxan leeyahay caqli baan leeyahay waxuu kala saari karo hadalladan iyo shubhooyinkan i dhibi maayan yuusan dhihin culammadii salafku iyo maaragtay a'imadii salafku iyo culammadii sunnadu iyagoo aada cilmi u lahaa iyo fahmo iyo dhug fara badan qof muran wada dheg uma raaricin jirin dadka shubhooyinka wada oo ahlu bidaca ah ma dhageysan jirin meelaha ay fadhiyaan inay ka hadlaan uma ogolaan jirin xataa hadday yidhahdaan war nuskalima hadal yar naga dhegeysta maya xataa nuskalima inka dhegeysa maynay dhihi jirin iyagoo diinkooda ilaashanaaya oo qaarkood waxaa laga sheegay waxaa la yidhi oo maxay kaa dhibaysaa inuu qur-aanku u akriyo kan maaragtay ahlu bidaca ah markaasuu yidhi maya inuu xoogaa wax dhinac u leexiyaan ka baqaaho qalbiga wax iga galaan alasl awal asla koowaad marka muxuu yahay waa ikhlaasu diin illaahi tacaala waa in diintii alla loo saafi yeelo waxdahu keligiis xaaluu yahay laa shariika lahu cibaadadiisa wax la wadaagaana ma jiraan wa bayaanu didihi iyo in la caddeeyo ikhlaaska wixii kasoo horjeeda alladii huwa ashirku billaah ee ah in cibaadadii alle wax kale lala wadaajiyo wa kownu akhari alqur'aani fii bayaani hada alasli min wujuuhin shataa iyo in maaragtay qur-aanka badankiis uu yahay mid lagu caddaynayo asalkan wejiyaal kala tagsana loogu caddaynayo bikalaamina lagu caddaynayo hadal yafhamuhu abladulcaammati oo uu fahmaayo caamada midka ugu maskaxda yar huma lamaa saara calaa akhari alummati maa saar markeed ummaddan ay ku dhaceen wixii ku dhacay adhara lahum ashaytaanu shaytaankii baa dadkii wuxuu u muujiyey alikhlaasa ikhlaaskii wuxuu uga dhigay fii suurati tanaqusi asaalixiina wataqsiiri fii xuquuqihim in macnaha haddii la yidhahdo allah keliya ha la caabudo waxay leeyihiin ah nimankii waa wanaagsanaayo saalixiintii owladii owliyadii yuu xaqiraayaa oo xaqoodii macnaha aanu siinaynin wa adhara lahum shirka shaytaankii baa dadkii u muujiyey ashirka billaahi buu ugu muujiyey in cibaadada alle wax kale lala wadaajiyo inay tahay buu u muujiyey fii suurati maxabati asaalixiina waitibaacihim in arrintaas ay tahay dadkii saalixiinta ahaa oo la jeclaado lana raaco marka shirkigaa magac cusub magac fiican macnaha loo samayna towxiidkiina magac xunaa loo bixina waxaa leeyahay ninkaas hadduu yidhaha alla keliya ha la baryo macnaheedu waxaa owliyadii buu xaqiray xaqoodiina ma fahamsana marka ikhlaasku waa maxay waa inuu qofku diinkii la yimaado isagoo alle u saafi yeelaya oo aan macnaha cibaadada alle wax kale la wadaajinaynin alkhaalis carabiga waxaa waaye alsaafi annaqiy waa wixii saafi ah oo wax ku dhex jira aysan jirin allana wuxuu yidhi wamaa umiruu nimankaas lama farin ilaa liyacbudu allaha inay allah caabudaan moogiye mukhlisiina lahu diina iyagoo diinka u saafi yeelaaya wayuqiimu salaata salaad inay oogaan yaa la faray wayuutu zakaata zakadina ay bixiyaan yaa la faray wadaalika diinu lqayima kaasana diinkii toosna ah alaa lilaahi diinu lkhaaliso allah waxaa u sugnaaday diinkii saafiga ahaa oo allah keliya un loogu dhowaanayey marka qofka niyadiisa haddii ay gasho markuu alle u dhowaanayo waxaan allah ahayn ay galaan ikhlaasku waa u ka baxa marka shirkigu muxuu yahay waa in alle lala simo duulal kale alluu maaragtay duulal kale la simay saasuu marka mushrik ku noqday ikhlaaskina uga tegay marka ikhlaasku waa waa diinkii saafiga ah oo allah mugi wax kale aan loola jeedin waxaa kaloo lagu tacriifin karaa ikhlaaska inuu yahay wixii aan shirki ku jirin shirkiguna waa laba nooc mid towxiidka asalkiisiba kasoo horjeeda iyo mid kasoo horjeeda oo anfinaya dhammaystirnaantiisii waajibka ahayd midka asal ahaanba kasoo horjeedaahi waa shirkiga weynaa ee qofka diinka ka bixinayay waa in alle keyrkiis lala simo alle wixii alle u gaarka ahaa lagula simo oo marka shirki fi rububiya lagu dhaco inuu allah isagu wax abuuro wax arsuqo oo wax maamulo iyo shirki fi luluhiya in lagu dhaco cibaadada alleh in wax kale lala wadaajiyo iyo washirku filasmaai wasifaat magacyada alleh iyo tilmaamaha alleh in shirki lagu sameeyo marka wixii alle uu la gaar ahaa rabbinimadiisa wixii alle uu la gaar ahaa ilaahnimadiisa iyo inuu cibaadada mudan yahay wixii alle uu la gaar ahaa oo magacyadiisa iyo tilmaamihiisii ah haddii duul kale wax laga siiyo oo loo leexiyo shirki weyn bay noqonaysaa oo diinkii kaa saara laakiin ambiyada iyo qolooyinkii laga soo dhex bixin jiray waxa ay isku haysteen waxay ahayd cibaadadii oo duulal kale lala wadaajinayo alle oo hadda risaaladii hore oo alqawaacid alarbaca waxaan kusoo sheegnay in nimankan mushrikiinta ah ay macnaha qirsan yihiin rabbinimada alle kuwa iska dafiray dafiray allana ay uun maaragtay macangegnimo iyo yani isweyneysiin uun keliya ay ka tahay oo alle wuxuu yidhi wajaxaduu biha waa ay dafireen waa reer fircoon iyo qowmkiisi mogtahay wastayqanadhaa anfusuhum naftooduna waa yaqiinsatay iyagoo yaqiinsaday iyo haddana iska diidayana dafirayaan marka diididoodu waa diidid kasoo fushay canaad ka timid nooca koowaad marka waa shirkigaas akbarkaa weyn nooca labaadna waa shirkigii yara waa waxala wixii nusuusta ay ku timid in lagu tilmaamay shirki oo aan gaarsiisnayn shirkigii weynaayo diinkaa saaraay sida istusus yar xoogaa iyo shirkul alfaad waxa la yidhaahdo inuu maarata qofku allah waxaana uu ku dhaarto ama uu yiraa maasha allahu shita wixii alla doono adiguna ad doonto iyo lowla lbatu la ataana lusuusu haddii maarata shimbirkaas weyn batada la yidhaahdo waxaan u malaynaa yani booloboolo iyo waxaasay dhihi jireen waa mid aad mooda inay caloosha ku socoto haddaanay bataas aanay jirin la ataana lusuusu tuugaa noo imaan lahayd ay leeyihiin alfaad marka shirkul alfaad baa la yidhaahdaa laakiin qofka qasadkiisu maaha inuu allah waxaan ahayn alla la simo iyaduna marka waxay kamid tahay taasi waxay kamid tahay shirkiga yaraabay kamid tahay marka qofku markuu alle u dhowaanayo waa inuu allah ula jeedo u dhowaanshadaas uusan duul kale uusan u dhowaanaynin u taqarubaynin oo wejiga alle uu keliya u doonayo iyo raalli ahashaha alle marka ikhlaasu diin lilaahi tacaala waxdaw laa shariika markuu leeyahay waxaa ku jirta baraarujin in ikhlaasku uu laba rugni uu leeyahay waa ithbaat iyo nafyi waa wax la sugayo iyo wax la anfinayo ithbaatku wuxuu ku jiraa waxdahu yani keligiis xaaluu yahay yaa diinkii loo saafi yeelayo wanafyu nafyigiina waa maxay fii qowlihi wuxuu ku jiraa laa shariika lah kuwa wax lala wadaajiyo cibaadadiisa maaragtay muudanimo jiraan marka addoonku wuxuu ku noqon karaa mukhlis wuxuu ku noqon karaa inuu nafyi iyo ihbaat la yimaado waa labadii rukni oo towxiidka cibaadadii in loo sugo alle macaanideedii oo dhan lagana maarata anfiyo waxalle wixii alle ka soo haray sida ku cad laa ilaaha ila allah kuwa xaq lagu caabudaa ma jiro allah ma ogiye sababtoo labadaas rukni way ku taagan tahay kelimatu towxiid waa maxay waa nafyi guud oo awalkeeda ku jira iyo maaragtay wax khaas oo la sugaayo oo aakhirkeeda ku jira marka laa ilaaha cibaadadii iyo cubuudiyadii laga anfinaya waxaan allah ahayn ila allahna cubuudiyadii maarata alla loo sugayaa inuu cibaado dadka ka mudan yahay qofkii wax anfiya ee aan wax sugin qofkaasi muwaxid maaha qofkii wax suga oo aan wax afinna asna muwaxid maaha ee qofku wuxuu muwaxid ku noqon karaa inuu nafyigii iyo ithbaatkii labadaba la yimaado ila laa ilaaha keligeed kuguun filla laa ilaaha ila allah waa in la yidhaahdaa haddii kale islaamkaba lasoo geli maayo marka yani waxaan ka anfinayaa cubuudiyadii wixii alla ka soo haray qofku marka hadduu wax suga buu leeyahay uusan wax anfin muwaxid ma noqdo oo masala qof baa wuxuu leeyahay anigu allah inuu macbuud yahay waan rumaysanahay laakiin yani cibaadadii ka anfin maayo duulalkii kale taas marka maaratay tawxiidkiisu sax maaha qofkaas marka aayad fara badan baa ikhlaaska ku soo arooray shirkigana aad baa la wacaayay marka qur-aanka badankiisa asalkan cadayntiisa yuuba maarata ku soo arooray marka markaad qur-aanka akhrinayso aada uga feker waxaad arkaysaa uu leeyahay sheikha shaarixahay in waxa ugu weyn ee qur-aanku lagu cadeeyay uu yahay tawxiidkii iyo in tawxiidkii wix kasoo horjeeda dadka looga digo oo shirkiga ah aad baana qur-aanka loogu cadeeyey ilaa caamadii waxay fahamtay ay noqdaan bal maaragtay caamada kuwooda maaragtay maskaxda yar ee aan aada wax u fahmin baa fahmay buu kuleeyahay oo fahmaya marka waa in qur-aankii lagu tadaburaa oo la fahmo si tawxiidkii loo barto shirkigana looga digtoonaa wuxuu marka leeyahay shiikhu markii ummadda ay ku timid waxa ku yimid oo ah macnaha inay diinkii jaahilka noqdeen oo cilmigii u baaba-ay oo hadalkii alle iyo hadalkii rasuulka sal slam fahamkii uu iska yaraaday la fahmayey shubahaadkiina dadka ay ku bateen yaa shaydaankii dadki wuxuu u muujiyey ikhlaaskiibuu wuxuu uga dhigay wax maaragtay saalixiintii maaragtay lagu tanaqusaayo oo xaqoodii lagu gaboodfalaayo shaydaanka marka makrigiisa bal u fiirso nimankaas uu ku sameeyey ikhlaaskiibu wuxuu uga dhigay wax saalixiinta lagaga soo horjeedo qofkii ikhlaas la yimaada saalixiintu kasoo horjeeda ma jecla ayaa lagu leeyahay qofki marka cibaadada alla u saafi yeelana waxay leeyihin maaha ninkaasi nin qiimaha awliyada yaqaana maahay ku leeyihin iyo sharafta ay leeyihin ama waxaa dhici karta inay yidhahdaan maba jeclaba bal waxaa dhici karta iska dhaaf taasi inay kasii dallacaan oo ay yidhaahdaan awliyadii buu caynayaa marka qofkii aan qabriga aadin oo aan qofka qabriga ku jira baryin waxay leeyihin weligaan qiimihiisa ma garan ninkaas marka waa nasiib daro shirkigii lagu sameynayey yaa waxaaba loo arkayba in ay macnaha yahay sharaf qofkaasi uu gaaray ama macnaha sharaf uu u qiray kaas oo weligaas yacni weliga makaanadiisa waxaa la ogaan karaa qadarkiisa marka shirki la sameeyo qofku marka aan toogin awliyadii oo aan xoolo u gowricin oo aan nadar u samaynin oo wax cibaadadii ka mida aan siinin qofkaasi waxay leeyihiin owliyadii ayuu xaqiray darajadoodiina ma aanu garan shaydaankii baa marka dadkaas makri maaragtay u degay sidoo kale shirkigiibuu wuxuu uga dhigay shirkigii la samaynayo duulal kale alle cibaadadiis wax lala wadaajinayo wuxuu uga dhigay maaragtay sidii in saalixiinta qofkaas uu jecel yahay oo uu raa qofkii marka awliyadaas caabuday waxaa leeya waa uu jecel yahay qadarkoodii sharaftoodana waa uu gartay qofkan laakiin caabudin soo maaha sharaftii awliyada ma yaqaano mana jeclo iyay leeyihiin labadaas arimood labada arrimood isku xiran maaha ikhlaaska waxaa iskale allah keliya iskaleh laakiin saalixiinta in la jeclaado oo sharaftooda la ogaado yacni calaaqa lamale maaragtay ikhlaaskaas oo kuma xirna in maarata khasaaistii alle wax ka mida ayaga la siiyo jacaylka la jecel yahay saalixiinta iyo in la yidhaha qadarkooda iyo qiimahoodaan fahmaynaa kuma xirna in la siiyo ayagii wax khasaaista alle ka mid a sidaa darteed yaa rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu ahaa isagoo tawxiidka caddeeyey haddana maaragtay mid awdaaya darishad kasta oo shirki laga aadi karo ama shirkigu geynaysa ibn cabaas wuxuu yidhi nin baa rasuulka sal slam wuxuu ku yidhi maa shaaa allahu washita wixii alla doonay adiguna aad doontay waaw buu isticmaalay xarfu cadfi buu isticmaalay faqaala lahu nabiyu sala alla alay slam rasuulka allah wuxuu yidhi ajcaltanii wallaahi cadlan yacni alla iyo anigi ma iskaansintay bal maa shaa allah waxda waxaad tidhaahdaa allah wuxuu doono keligiis marbaa qaarkood waxay yidhaahdeen anta sayiduna yacni boqorkeenni baad tahay iyo keenni ugu sharafta badan wax noocaas oo kalea markaasuu rasuulku sal l waa tawaaduc badnay wuxuu yidhi asayid allahu tabaaraka wa tacaala siyaadada dhammaystiran allah iska leh waxaan nidhi wa afdalunaa fadlan wa acdamunaa tawranaan nidhi markaasuu wuxuu yidhi quuluu biqowlikum hadalkiina dhaha ama bacdi qowlikum hadalkiina qaarkiis walaa yastajriyanakum shaytaanu shaytaankuna yaanu idin duufsanin oo uusan quluw idin gelinin anas bin maalik baa haddana wuxuu wariyey ninbaa wuxuu yidhi yaa maxamed yaa sayidinaa wabna sayidinaa wa khayranaa wabna khayrina yani kii maarad sayidkeenna ahaayo oo sayidkeenna wiilkiisa ahaayo oo kii noogu khayr badan ahaa kii noogu khayr badnaana uu dhalayo markaasaa wuxuu yihi rasuulka sal slam war dad yahow alla ka cabsada oo cabsidii laasima oo shaytaanku yuusa idan duufsanin anigu waxaan ahaa buu yidhi ana maxamed bn cabdillaah cabdullahi wa rasuuluh magaciyga saasaa la yihahdaa addoon allaan ah rasuulkiisna waa ah wallaahi ma uxibu an tarfacuunii fowqa manzilatii alatii anzalani allah anugu ma jecli inaad kor iiga qaadaan darajada alla u istaajiyay aniga oo aan mudnaa xadiid kalena wuxuu yihi rasulka sal slm laa tutruunii kamaa atrat inasaara bna maryam fainamaa ana cabduhu faquuluu cabdullahi wa rasuuluh ha ku talax teginina ha ku xadgudbinina aniga haigu xadgudbinina hana igu talax teginina sida nasaaradu ay ugu talax tagtay ibna maryam ay xad uga saareen fainamaa ana cabduh alla addoonkiisi baan ahay faquuluu cabdullahi wa rasuuluh saas uun ku hadla bukhaari baa wariyey marka axaadiista ikhlaaska tusinaysa waxaa ka mid a in rasuulka sal slm uu lacnaday kuwa ambiyadooda maaragtay qubuurtooda ka samaysta masaajid ka samaysta inuu lacnaday sidoo kale rasuulka sal slm waa uu inkiray gabdho maaragtay lahaa wafiinaa nabiyun yaclamu maa fii kadi annaga waxaa nagu dhex jira nebi beri waxaa dhacaya og qeybku og yahay waa mogtahay waa ka diiday rasuulka sal slm wuxuu yidhi laa taquulii haakadaa saan ha dhihin waquulii maa kunta taquuliina wixii horead awal lahayd dheh laakiin midaan waa khalad buu yidhi ka joog marka rasuulka sal slm towxiidka waa uu ilaaliye naxariista alla uu siiyeyna ka mid tahay inuu dadka towxiidka u ilaaliyo oo shirkigana maaragtay ka qabto marka asalka usuusha ugu weyni waa kaas oo qur-aankana aadka loogu cadeeyey wabilahi towfiiq